deegaankan oo lagu magacaabo yaqdhuri oo hoostaga degmada qallaaf ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegaya dhacdo ugub ku ah dhagaha dadka taas oo ah in guuryaha uu dabka iska qabsanayo tooryana dadka loola dhacayo iyadoo aan la arkayn cidda falka geysanaysa arrintan mucjisada ah oo la cagilisay dadka ayaa hadalhayn badan dhelisay iyadoona bulshada qaarkood ay isaga barakaceen guryihii ay ka degnaayeen deegaankan mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhacdadan la yaab kule ay haysataa iyo sida ay wax u dhacayaan
arrino la yaab le baa ka dhacay degmada qalaaf ee qaballo yaroo hoos yimaada oo jaaqdhowr la yidhaahda dab uraayo oo ciddii daartay aan la arkaynin ruuryo dadka shacabkaa iskaga socoto dhibaatooyin badan baa halkaa iyo halkan ka jira walaale wallaahi runtii lama garanayo cidda qabadsiinayso dadkaasi guryaha lamana arkayo tuuryada waxa kugu soo tuuraya yacnaha kugu dhufanaya tuuryo kugu iskaga kaa dhacaysa maad arkaysaa wax soo tuurayan aad arkaynin dab sidoo kale guryaha qabsanaya oo dee wax sanqadhahaana marka hore intuu bixiyo sida yacnaha xabad dhacaysoo kale firirig intay dhahdo guriga ku dhacayso olkunbad markaa la kulmaysaa wuxuu kaloo tilmaamay isagoo sii hadlayey in dabkan uu markiisii hore soo bilowday maalin cad balse hadda uu mararka qaar habeenkii kacayo tanina ay keentay in dadka ay isaga barakacaan guryahooda oo ay banaamaanka seexdaan walaalo horta arrintan saddex isbuuc bay socotay markii hore ay bilaabanaysay dharaarnimay ahayd habeenkii oo dhan iska nabad buu arliga iska ahaa halka saac labada saace subaxnimo ilaa iyo kow iyo tobanka intaa inta udhexaysa unbuu waxaan soconayay habeenkii baa la iska nabadgelayay laakiin maalmahan dambe hadda laba maalmood hadda laba habeen hadda ah habeen iyo maalin buu u socdaa dabka si kastaba ahaatee arrintan mucjisada ah ee ka taagan dhulka soomaali galbeed ayaan la ogeyn cidda ka dambeysa balse bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa muddooyinkii dambe wajahaya dhibaatooyin kala duwan iyadoona xabashada loo sababaynayo arrintan kuwaas oo doonaya inay la wareegaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda